أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo ee idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku qali doontaanna waxaa ka mid ah dibahadda t b l f ee tigre ayaa dagaallo culus kula wareegay deegaano dhaca waqooyiga dalka etoobiya xilli ay ka sii daraysa colaadda ka jirta dalkaas kooxaha hubaysan oo soomaali ah ayaa gacanta ku dhigay markab shidaal loo marayay qaybo ka mid ah badweynta hindiya ku dhowaad toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho guddi ka socday maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gaaray degmada tiigolowey wilaayada bokool iyagoona booqday goobaha waxbarashada ee degmadaas
عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatan iyagoo fisanna jabhadda t b l f ee tigre ayaa dagaallo culus kula wareegay deegaano dhaca waqooyiga dalka etoobiya xilli ay ka sii darayso colaadda ka jirta dalkaas faahfaahinta warkaasi waxaa inoohay walaalkii nuur cali warsame bushiiba dagaal culus ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa uu ka dhacay waqooyiga etoobiya kadib markii maleeshiyaadka kooxda t b l f ay weerar ku qaadeen gudaha deegaanka cafarta halkaasoo ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda xabashada etoobiya iyo maleeshiyaadka cafarta oo isku dhinac ah bayaan uu soo saaray ismaamulka cafarta ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadka t b l f ay soo weerareen deegaanka cafarta islamarkaana ay xoog kula wareegeen ugu yaraan lix tuulo kadib markii ay hubka culculus ku garaaceen dadkii xoolodhaqatada ahaa ee ku sugnaa deegaanadaasi wararka laga helayo deegaanada cafarta ayaa tibaaxaya in maleeshiyaadka tigreega ee weeraray deegaanada cafarta ay weheliyaan dagaalyahano ciidamo eretriyaan ah kuwaasoo la sheegay in qorshahooda uu yahay inay qabsadaan jidka halbowlaha ah ee isku xira etoobiya iyo jabuuti ismaamulka cafarta oo maqaarsaar u ah maamulka adis ababa ayaa ku goodiyey in jawaab adagoo ku habboon ay ka bixinayaan weerarkaasi haddii kooxda t b l f joojin weydo duulaanka ay ku soo qaaday deegaanadaasi islamarkaana ay deg deg uga bixi weydo dhulka cafarta si kastaba ha ahaatee dagaalkan ayaa yimid laba maalmood kadib markii taliyaha guud ee ciidamada militariga etoobiya uu shaaca ka qaaday in waajib ay tahay in xididada loo siibo kooxda t b l f oo uu ku tilmaamay dhagarqabyaal halis ku ah nabadda etoobiya t b l f ayaa iyaduna dhankeeda soo saartay war-saxaafadeed oo ku qornaa luuqad adag oo ay kaga falcelisay hadalkaasi iyadoo sheegtay in heshiiskii nabadda ee lagu kala saxiixday bretoria oo uu qarka u saaran yahay inuu burburo kaasoo lagu soo afjaray dagaalkii dhiigga badan ku daatay ee labada sano ka socday gobolka tigray kooxa hubaysan oo soomaali ah ayaa gacanta ku dhigay markab shidaal loo marayay qaybo ka mid ah badweynta hindiya cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa wararka ka imanaya xeebaha ka fog biyaha soomaaliya ayaa sheegaya in kooxo abaabulan oo soomaali ah ay weerar culus ku qaadeen markab shidaal oo marayay qaybo ka mid ah badweynta hindiya wakaaladda wararka ee e b ayaa xaqiijisay in kooxo ay ku sheegtay inay u muuqdeen burcadbadeed soomaali ah oo adeegsanayay qoryaha nooca kuwa sida darandooriga u dhaca iyo kuwa garbaha laga rido ee r b g-ga ay shalay oo khamiis aheyd gudaha u galeen markab siday shidaal weerarkan ka dhacay biyaha badweynta hindiya ee kooxaha soomaalidu ay ku qabsadeen markabkan oo ku safrayey calanka maalta ayay wakaaladdu ku sheegtay inuu noqday kii ugu horreeyey ee si buuxda loogu afduubo markab ganacsi oo marayay xeebaha soomaaliya muddo ka badan hal sano waxayna intaa ku dartay inay jiraan walaac laga qabo suurtagalnimada weeraro kale oo dhici kara weerarka ayay wakaaladda wararka ee e b sheegtay iyada oo soo xiganayso shirkadda iskale markabka inuu beegsaday markab ka soo baxay dekadda sikah ee waddanka hindiya isaga oo ku sii jeeday dhanka magaalada darban ee dalka koonfur afrika waxay wararku xuseen inaysan jirin ciidan ilaalo ah oo markabka la socday taasi waxay wararyahanadu u fududaysay baa layidhi inay si deg deg ah ku fuulaan markabka iyagoo adeegsanayay dooni ay horey gacanta ugu dhigeen oo laga leeyahay dalka iiraan kadibna markabka kusii gaaray doonyo kale oo yaryar shirkadda iskale markabka ayaa sheegtay in afar iyo labaatan shaqaale oo markabka la socday ay nabad qabaan oo ay xiriirkooda heleen kuna howlan yihiin si loo soo badbaadin lahaa weerarka shalay dhacay ee kooxahan gacanta ugu dhigeen markabka ayaa yimid xilli dhowaan kooxo soomaali ah ay isku dayeen inay gacanta ku dhigaan markab marayay xeebaha u dhow magaalada muqdisho kadib markii ay rasaas ku fureen markabkaasi sida ay sheegeen ciidamada midooda gaalada yurub ku dhowaad toban askari oo murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen duleedka magaalada muqdisho qaraxay mujaahidiinta ka fuliyeen deegaanka carbiska ee duleedka muqdisho ayaa lala eegtay fadhiisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari halka ay ku dhaawacmeen shan kale guddi ka socday maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gaaray degmada tioglow ee wilaayada bokool iyagoona booqday goobaha waxbarashada ee degmadaas faafaahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasaan
guddigan uu ka socday maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan qismiga jamciyatul-qur'aan ayaa dhowaan soo gaaray degmada tieglow waxayna guddigan booqdeen goobaha waxbarashada si gaara macadka taajul waqaar oo dhowaan laga hirgeliyey degmada iyo xalqad loogu magacdaray saalim mawla abi xudayfa oo iyadana dhowaan laga furay tieglow booqashadan guddigan ay ku tageen macadka taajul waqaar ayaa ahayd mid ay ugu kuurgelayeen waxbarashada macadka iyagoona imtixaanaad tijaabaha ka qaaday ardayda si loo ogaado heerkooda waxbarasho
wsamaai wariqo wmaa adraaka maariqo annajmu saaqib كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق
intaa kadib waxay guddigan la kulmeen maamulka macadka taajul waqaar maamulka islaamiga degmada tieglow iyo waalidiinta carruurtooda ay dhigtaan macadka waxaana kulankan diiradda lagu saarayay sidii loo horumarin lahaa waxbarashada cilmiga sharciga iyo sidii loo heli lahaa macaahid badan oo taajul waqaar ah ugu horreyn mid ka mida guddiga ayaa faahfaahiyey waxa salka uu ku hayay socdaalkooda iyo goobaha ay booqdeen
lajinadii ahaayti maktabu dacwa walaayaadka gaar ahaan dhismiga jaamciyadda ku soconiyahayni kulli hadafka lan socdayn waliba haayahin muraaqibayn ama ishraaf xalaqo tasxiix ah oo ka socotay walaayada bakool gaar ahaan waxaafadada yeglow saalim mawla bay xudayfata lerow oo waqtija cusubi xalqadaas insha allah waxa la kulagni qaabje ayaan socota ardadii iyo macalinkii howlwedii walaakiin oo ku aadanay shaqa wana lahayni haku guudani haku dhammaysani saas oo kale macadkii haytaajil waqaar siina ardadii hayti la kulagni shaqadaan haku qabsani kulley taajil waqaarka cabaara furnaay muddo afar bilo taqriiban marka qiimayn yanin weheliydii la kulmow iyo siyaaradaas ilaahi subxaana wa tacaala una dhongnin barakay camalkeen waalidiintii iyo maamulkii taladaas kow lahaayeen iyo haddana ku hirsanayna macalinkana garbaj ooyin taakulaynta iyo tale tusaale iyo weli la dabar hoogaan iyo macalinkii geeya miyuusayna fikira haysaday macadkaas meelsaarka deeri lahay markasta guud ahaan waliba singlenaa insha allaahu kheer fayle bilowteen meelfaylewalsing marahayaan maamulaha taajul waqaar ee tieglow oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in xilligii carruurtan la keenaya macadka ay ahaayeen kuwa qoraalka uu dhibayay maantana afar bilood kadib allaha mahadii ay yihiin kuwa ku fiican qoraalka meel sarena waxbarashada ka gaaray ummadii ciyaalkan maybu ahahan kow la furaynana seenay kolley akhyaara ila roogdee taawaya statin waaba fadhi aha ee madaab haabay badanaane dad may jaray madi ihi magaga sheek ya wala ra jaray oo buug la koray lan asa shaasa boray oo walba goru ay jar oo magaga sheeki aawshi ku noog aanal korleen qaad leeylo ku noog jar hageek shalayna argaaseen inuu kaliinko hadal hoos indhakay habadka malka argaan marka tangeeda insha Allah taala een insha wal ha qadarsiya waan macalinka insha Allah taala yaan qamahan nagaan ilaahay ma hado dhan le tuma maalanka may buu ahan uma hadiyaan taasi iyadan ka amaaninyi iyaalka dhiirgelinta hoobalinta saana may buu ahan meeshaana koraan iyaala ogdaad haddii hadda tingalsho inta dhadhan hooba hor fadheeda noo aan isin waan akhriyaa un madamar yey meelay rajahayna hoob ilaahay ara kaalintii kugu aan rajahayna akhyaray dardaar siin u qaadani ha dhawaada isin oo waalidiin faylatiin culmo faylatiin walaal faylatiin ilaahay culmadiis oo ila dartiisan socdan etiin weji furan iyo qalbo fayle iyo furungaasiin ka dhawaayana wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaar ka mida waalidiinta oo dhankooda kulanka ka hadlay ayaa soo dhoweeyey guddigan ka socday maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona dhankooda ballan qaaday inay diyaar u yihiin sare u qaadidda waxbarashada ubadkooda machadkan markii la furaayay koley sida haddii walaalka sheegayaa dad maqaajiibankordaana isku jiran dhankii walaayaadkii iyo kuu warqobay waaba kordaaye laakiin dad taajulwarqaarkin ma iyo machadkii dowraad inta ku furanaaya ambo kalwa hadan machad kalwa ma ay guraawa isku jiran ilaahanin ziyaadiyaa lena kii shalay la furaayay geedka maylan marahay un argahayna lankii walaa ku dibley lankasta oo qaryadii dega noo reerti yeglow ama inka baaqay ini kan hadda la abaabulahayo amboo la diyaaryahay ini inukii inku gan ma ogaada saanay hoob ilaahay raalla ka nagada unuun ini kaalantaan ha ku bahadoon hoob ilaahay aruu walay ilaahay baryadiis ay iyo walay adduunyo tabartii aabba waalidiintii haddii ana iyadana raalla anka ana martanimadiinga wayba waa runtii raalla ka ana sida isan hanin booqateenga raalla ka ana eeda injeelna runtii mayniya mahad balan in balan injeedayaane baxda saxaafad walaayaadka araga haytaan maalin welba meel kasta oo magaalada ee wali xaaladii maraas ognoon hadda mayna sabab nagaday baxda saxaafadda ilaahay nin barakeeyo ilaahay nin xifdiyo ikhwaani maylanaa ilaahay subxaana watacaala roob ha nin sheeno ilaahay gaalada noo badbaadiya ilaahay habaabi gaalada muslimiinta in ilaahay xaqa weeyo walaalahana ilaahay hanin xifdiyo safara ka jaraan muraadiyo allah insahlo jidkana ilaahay insahlo guddigan ka socday maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa horey u soo maray wilaayaadka islaamiga baay iyo hiiraan iyagoona hadda soo gaaray wilaayada islaamiga ee bakool kuwaasoo si gaara u booqanaya macaahidda iyo dugsiyada lagu barta qur-aanka kariimka ee ka furan degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool
mahadsanid abuxasaanna warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh